xildhibaan guruuje oo ka mid ah baarlamaanka maamulka la baxay somalilan ayaa dowladda federaalka ku tilmaamay inaysan awoodin sugidda amnigeeda isagoo intaa ku daray inay tahay dowladda saxiixa iyo sawirka oo aanay ka talin meel ka baxsan garoonka diyaaradaha ee muqdisho dowladdaa yar ee muqdisho ee siddeed iyo tobanka sannadood beesha caalamka u ilaaliso ee ciidamada ajanabiga waardiyeeyaan ee aan dadka shabeellaha hoose iyo shabeellaha dhexe isku marinaya ee jufada madaxweynaha aan kala celin karaynin sidii axmed madoobe gacanta ugaga dhacday iyo guddiba hadal hayo lama arag markaan waxaan odhan lahaa nimankaa muqdisho ee dowladdaa sabaynaysa ee iska dee sawir iyo saxiix baa laydhaha dowladda gebigeedaba anugu magacaan u bixiyeyo saxiix yaroo ay warqad saxeexaan iyo sawiray galaan mooye macno kala dowladnimo ku jiraa ma jiro
wuxuu sidoo kale xabsi ugu hanjabay madaxweynaha maamulka isku magacaabay e c c khaatumo ninka lagu magacaabo cabdilqaadir firdhiye isagoo sheegay in horaanba uu ku xirnaan jiray xabsiga hargeysa haddana ay muuqato inuu u xiisay xabsigaas sida uu hadalka u dhigay waxaan maqlaayay nin firdhiyo laydhaahdo oo hanjabayo oo le ceergaan baynu u guuraynaa ninkaa firdhiyo waxaan leeyahay nin yahow gidaaraduba way u yeedhaan dadkaoo haddii qofku beri xidhnaan jiray meeshuu ku xidhnaan jiray wuu soo dultaawn markaa ninkan firdhiye jeekan hargeysaa horta laga sii daayey oo uu ku xidhnaan jiray raggii wuu kaga tegaayay saaxiibka ahaayeenna rag weli ku jira baa jira markaa firdhiyo waxaan odhan firdhiyo waad ka fadhiisan waaye qaylaa lagaa soo taagaye hanjabaad meel kale kuma socod jeelkii hargeysaa kuu yeedhaya waxaan ku odhan aniyo gogashaadana iska soo xidhxidho jeelkii waa kuu diyaar dadkana ha galaafanne hadalka xildhibaankan ayaa imaanaya iyadoo maalmo ka hor firdhiya uu iclaamiyey weeraro ka dhan ah maamulka la baxay somalilan uguna hanjabay inuu dagaal kula wareegi doono magaalada ceerigaabo ee xarunta gobolka sanaag maamulka isku magacaabay somalilan ayaa tan iyo markay ku dhawaaqeen inay ka go'een soomaaliya bishii mey sannadkii kun sagaal boqol kow iyo sagaashankii ilaa iyo iminka ayaa waxaa sii xoogaysanayay khilaafka siyaasadeed oo soo taagnaa tan iyo xilligaasi